aan ku weydiiyo su-aasha ugu horeysa maxaa laysku haystaa bismillahi raxmaani raxiim haaruuno horta waxa laysku haysto wax badanne muxuu ahay soomaalidu waa og tahay laakiin haddaan aniga aragtidayda aan soo koobo waxaa laysku haystaa laba leebal ama laba arrimooda laysku haystaa dhinaca masiirka iyo aragtida iyo meesha waddanku u socdo iyo nooca dowladnimada aan rabno waa laysku haystaa waxaa kaloo laysku haystaa dhinaca hoose oo fulinta ama tactical levelkana waxaa laysku haystaa doorashada siday u fulayso iyo mataqaanaa tafaasiisheeda waxaa la dhahaa muxuu ahay afka qalaad waxa la yidhahda the devil is in the details yacni aragtidii guud waa lagu heshiiyo doorashada laakiin detailskii ama tafaasiishii hoos hoose layslama gelin haddaan labadaas qodob aan muxuu ahay aan aan aan aan sii faahfaahiyo dhinaca doorashada tafaasiisheeda inkastoo noocii doorashada lagu heshiiyey inkastoo tirada ergooyinka lagu heshiiyey inkastoo meelaha ka dhacaysa lagu heshiiyey qodobo muhiima ayaa waxaa laysku haystaa ama shakil kala qabaa ama kalsooni darro ka jirtaa ay ka mid yihiin mataqaanaa security electionka ama electionka ciidamada mataqaanaa waardiyeynaya ergooyinka sida loo soo xulaayo cidda soo xulaysa doorka maamulada ku yeelanayaan doorka dowladda odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka waxaa ka jira khilaaf weyn oo aan weli loo gudbin sababta aan loogu gudbin haddii wixii ka horreeyaaba lasla dhaafilayahay waxaa jira odayaal fara badan oo sida aad ka warqabto maadaama faylkaas aad aada u daristay shabaabka inta u tegey yidhi waxaan ka tooba keennay doorkii aan ku lahayn doorashadii lasoo dhaafay odayaashii weli ayagoo dhaqanhay joogaan welina waxay ku jiraan registerka ama malafka wasaaradda arrimaha gudaha dowladdu waxba kama dhihin odayaashaas inay weli odayaal doorashada ka qayb qaadan doono inay yihiin in kale weli waxba lagama dhihin waxaa weli socda in odayaal la bedbedelayo oo meelo fara badan odayaashii dhaqankood la yaqiinay oo qaarkood ay soddomeeyo sano ay soo ahaayeen muxuu ahay nabadoonno ama salaadiin la bedelaayo oo kaarar iyo loo goynayo mataqaanaa aqoonsiyo wasaaradda arrimaha gudaha ay u goynayso waxaa tuhun badan uu ka jiraa guddiyadu siday ugu dambaynta ay hawsha u dhammaystiri doonaan gaar ahaan haddii khilaaf yimaado sida khilaafkaas loo xalli doono sida xildhibaanada cusub loo loogu dhawaaqi doono ama loogu certify garay doono oo yani kala shakigu wuxuu gaaray maxaa maxaa yani la qaban karaa haddii dowladdu xildhibaan ay ku dhawaaqdo oo guddiga mataqaana dowladdu ku dhawaaqdo ay dhahaan xildhibaankaasaa ka soo baxay muxuu ahay kursi hebel marka tafaasiishaasoo dhinaca dhinaca doorashada fulinteeda yaa ka jira dhinaca weyn oo masiiriga istaraatiijiga waxaa khilaaf weynu ka jiraa dowladda aan rabno nooceeda federalismkii xiriirka maamulka maamulada iyo dowladaha xubnaha ka ah dhammaystirka dastuurka iyo xataa xiriirka shaksiyaadka marka almuhiim arrimahaas labadaas leebal ayaa laysku haystaa oo shakigu ka jiraa wax kastaahuna kalsoonida iyo iyo iyo isfahamkay ku xiran yihiin meeshana kalsoonidiibaa ka baxday heshiiskan la yidhaahdo toddobiyo tobankii sebtembar dhinac walba wuxuu sheegayaa inuu ogol yahay in heshiiska iyo doorashada lagu saleeyo ilaa intii laga soo gaaro go-aankii baarlamaanka u qaatay marka haddii dhinacyada dhan ay ogol yihiin muxuu u hirgeli layahay
haaruna waa su-aal aada u muhiim u ah soomaaliduna aysan aad aysan muxuu ahay aysan u dhuuxin dad badanoo aysan u dhuuxin heshiis kasta qoraalka la kala saxiixday fulintiisu waxay ku xiran tahay niyad wanaag alla ka cabsi wax isla wadid muxuu ahay ilaahay baa yani subxaanahu watacaala qur-aankiisa markuu ka hadlaayo ama ammaanada ama deynta ama agoonta ama tacaamulka bini aadanka markii wixii nala farayay lasoo sheego mar walba ilaahay wuxuu kusoo daraa ilaahay ha laga cabsado walyataqi llaaha rabbahu falyataqu llah wattaqu llah macnaheedu waxa waaye waxaas yani la sheegay haddaan ilaahay ka cabsi iyo niyad wanaag aysan la socon ma fulayaan marka wax bini aadan ee kala saxiixda marka qiyaas ayadoo intaasoo shakigu jiro jidkii yani muxuuahay laysla qaadi lahaa oo doorashada waa la ogolaaday laakiin niyad wanaaggii lagu fuli lahaa ayaa meesha ka maqan
dabcan niyad wanaag la-aantana waxaa la socota kalsooni darro bal kalsooni darradaasna maxaa dhaliya xaggee ka imanaysaa
runtii kalsooni darradaas waxaa dhalinaayo arrimaha masiiriga ahoon sheegay marka laga soo tago inta inta wadahadallada ay socdeen oo wadahadalladiio loo fadhiyo ayaa waxaa maqlaysaa maxoo aniga markiiba aan joogo dhuusamareeb anoo dhuusamareeb joogo wadahadaladii ku jiro ayay dawladdu waxay ka shaqaynaysay in kursiga leega tuuro waxaa maqlaysaa jubba shaqa ka socotaa waxaad maqlaysaa abaabula banaanbaxyaa puntland laga sameeyey qolkiina waa la isla fadhiyaho waxaa la rabaa in arrin heshiis lagu yahay laga laga laga wada hadlo sidee marka qof kula fadhiya oo subaxii aad isu timideen oo duhurkii aad isla timideen markaa shirka ku kala tagtaanne laleeyahay waxaasaa socda iyo waxaasaa socda waxaad maqlaysaa xildhibaano intay ku yimaadiin ay kuleeyahay walaalow xildhibaana lay ballan qaaday dawladdaa ii ballan qaaday adigu aan kaa nabadgalo yani marka kalsooni darradu meelaha haddadaa naftigeeda meeshii aniga aan madaxweynaha ka hirshabeelle xildhibaanadiisii iyo dawladdiisii iyo wixiisii oo dham hadda xamaray wada joogaan dawladdaa gacanta ku haysa habeen walba hotel dekaala laga wadaa waxaa la geynayaa muxuu ahay doorbin inta ge inta maxaa maxaa waa culays lagu saarayo hirshabeelle inaysan mowqif rasmiya inaysan qaadan marka arrimahaas ka muuqda dhaqanka dawladdaa keenayo aamin darrada adigu xilka ma adigaa doortay inaad mar kale isku soo sharaxin mise cadaadis kalaa jiray bal u bayaami dadka soomaalida aniga aniga muxuu ahay waaqica dawladdu ay dhulka ay dhigtay ama fayda compli waxaa la yidhaahdo siday siday arrinta u maamushay oo muxuu ahay interview aan ka bixiyana inaad inaad aragto waa laga yaabaa oo cadaadis soo jireena oo xagga dhaqaalaha xagga amniga xagga dawladnimada xagga abaabulka nabadoonnada iyo dhaqanka xagga xildhibaanada hirshabeelle ka soo jeeda xagga wasiiradii iyo xildhibaanadii hirshabeelle federaalka ku matelayay oo dawladdu ay mataqaanaa qaarna ay markii horeba ay waxaas ay ku labnaayeen aniga waxaa la yidhi nin weyn tag lama yidhaaho wuxuu ku tago ayaa la tusaa aniga dawladdu waxay gaarsiisay heer jidka keliyaho ii furan oo uu yahay inaan intaan muxuu ahay beledweyne tago aan kaar qabiil isticmaalo tol beelaya aan iraa aan colaad uriyo haddii intaan intaa samayn lahaa markaad anigaa doortay inaan ka tago laakiin doorashadaasu waa doorasho ku timid iyadoo muxuu ahay albaabadii kaleoo dhan dawladda soo xirtay marka dhuusamareeb iyo wadahadallada aynu ku laabanno dhuusamareeb waxay dhashay toddobiyo tobankii sebtembar oo xamar lagu dhammaystiray wadahadalladu ma waxay qaldameen sebtembar toddobiyo tobankeedii wixii ka dambeeyey mise wixii ka horreeyey dhuusamareeb kow laba iyo saddex wadahadallada muxuu ahay broseskaas la isku dhihi karo dhuusamareeb process oo kow laba saddex afar xamar ku dar maalinba meeshay ka soo rayn lahayd way kasii daraysay ilaa ay maanta ku timid markii ugu horreysay oo inaan wax layslahayn oo yani taladii ay gacanta ka baxday waxay bannaanka soo baxday markii inta maamul goboleedyadii isku wada yimideen waxay isla meel dhigeen dawladdii noo timid dawladdii aan ku qancinnay gaar ahaan ra-iisul wasaarihii aan ku qancinnay sida aan waxu wadnaaho inay sida saxda tahay asagii nala qaatay ra-iisul wasaarihii lagu tuuray macnaheedii meeshaas waxaa ka waxaa ka muuqatay waxa aan xanjaxanjaynayno dhan inaysan dawladdu raalli ka ahayn xamaraa la isla yimid haddana in muxuu ahay baarlamaankii arrintii marka uu la wareegay muxuu ahay heshiiskii asagu uu saxiixay oo muxuu ahay golihiisa shacabku uu saxiixay aniga hadda ma duraayo muxuu ahay koorumkaa dhamaa iyo ma dhamaa ma dhahayo ma joogin gudoomiye mursalna waa niman aan ixtiraam u hayo uma malaynayo hadda inuu koorum been ka sheegayo laakiin qayb sanadkii ka maqan yahay waa waa kasii dartay markii madaxweynaha mandatekiisii rasmigaa dhammaaday haddana muxuu ah inuu madaxweynuhu intuu kusoo noqdo shacabkii iyo dadkii uu dhaho war haddee meel kastaba ha martee waktiga naga wada dhammaaseen waxyeelnaa haddana in asaga iyo mataqaanaa golihii shacabka ay go-aan qaateen extensiona waa kasii darid hadda haddii arrimahan mataqaanaa la sheegayo ay run yihiin taladii soomaalidu ay lahayd oo odayaashu lahaayeen oo culamaa udiinka u lahaayeen oo la rabay in haddana bal gacanu say jabtaa loo kabaaha in soomaali wax laisku soo jijiido haddana african union iyo iyo mataqaana central africa iyo haddana taladay jirtaa iyo mataqaana madaxweyne shirkisyadii ayaa arrintan la wareegi doona iyo yacni maalinba maalinka ka dambaysay way ka sii daraysay laakiin kama soo reyneyn maxaa la gudboon hadda madaxweynaha mucaaradka iyo maamul goboleedyada mid mid waad u kala qaadi karta
horta guud ahaan haddaan isku duubo muxuu ahay waa muuqataa ciday shaki oga jirta lama arko in jidkii dastuuriga ahay laga leexday sideedaba haaruunow sida aad ka warqabto dadku laba arrinay isku qaldaan waxay isku qaldaan sharciyadda iyo awoodda ama waxaa la yidhahdo legitimacy iyo authority dowladdu labaday isku haysataa legitimacyna waa haysataa authorityna waa haysataa sharciyadna waa haysataa awoodna waa haysataa odayaasha dhaqanku sharciyaday haystaan laakiin awood ma leh nimankii warlordska ahaa waxay haysteen hogaamiye kooxeedyadii waxay haysteen authorityay haysteen ma haysan legitimacy marka yaan leysku qaldin sharciyadda iyo awoodda taa waa koow oo dastuurku wuxuu ka qabo ilaa dastuurkaa noo yaalle ha lagu soo noqdo madaxweynaha waxaan dhihi lahaa madaxweynaha awooddiisii rasmiga aheyd ama wax afka qalaal lagu yidhaha dajuur waxay dhammaatay sideeddii febraayo wuxuu haystay wax sharciyadu eg oo dadku ma rabaan inay wixii naga kala daataan bal inuu meel wax gaarsiiyo dadku intooda yani caadiga marka mucaaradka laga reeba way qabeen ayadiina extensionkiyaa soo afxiray oo mataqaana extensionkii markuu yiri aniga taladaydaa soconaysa albaabkaasuu soo xiray madaxweynuhu inta ka soo noqdo kama jirto kongana kama jirto adisababana kama jirto meel kalena kama jirto waxay ka jirtaa dadkii ammaanada u dhiibtay shacabka soomaaliyeeday ka jirtaa dadka odayaashooda ay ka jirtaa muxuu ahay mucaaradka waxaan leenahay walaalayaalow meel halis ahaan ku jirnaa soomaaliya waxaa la kala dooransiiyey ama in jid khayra dastuuriga inaan raacno amay burburto dadaalkiina isugu geeya ha fududaynina burburka waxaad fududaysaan ood madaxweyneha culays ku saartaan oo dadkiina saborterskiina a culays ku saartaan in sharciga loo soo noqdo intaasaan dhihi lahaa waayahay ra-iisul wasaaruhu door ma leeyahay isaga xilligan ra-iisul wasaaruhu door wuu lahaa markii hore waa la siiyey xoogaa kabkab in mataqaana lagu moodi karaa laystusay waxa naga hallaabaa iyo waxa noo wanaagsan markii laysku laysku miisaamay inuu asagu talada hadduu wado xoogaa lagu kala nabadgelaa ayaa ayaa ayaa dareenkaasaa jiray mucaaradku waa waa soo dhaweeyeen waa u riyaaqeen waa la kulmeen xoogaa iftiin yaraa muuqday asagana shirkii dekaale markuu meel sare tegay oo laleeyahay alla ilahay mataqaanaa haddaa jidkii fiican la saaray asagana jaranjaradii waa laga hoos qaaday waxa muuqatay inuusan kalsoonida dowladda iyo madaxweynihiisa uusan haysan si uu wada hadalladaas usii wado sidaa daraaddeed aniga hadda ma ii muuqato kalsoonidii ra-iisul wasaaraha la siiyey inuu hawshaan wadi karo inuu maanta leeyahay basaraaxa ma qabo
amniga doorashada marka la leeyahay maxay muhiim u tahay amniga doorashadu marka marka amniga guud laga soo tago muxuu ahay meesha yani wixii aan soo marnay qof walba xasuustaa qaladaadkii gadaal nooga soo dhacay aan xusuusanaa in meesha doorashadu ka dhexayso dad laga celiyo ergooyin sharciya laga celiyo oo ergooyin kale la geliyo in muxuu ahay muxuu ahay odayaashii dhaqdhaqaaqoodii la xanibo in dad la tahdiido in environment mataqaana nadiif oo doorasho ku dhici karta la qabto in ergooyinku nabad galaan in murashaxiintu nabad galaan yacni muhiimadda doorashadu ayadoo hadda xaalku saan yahay iska daaya ayadoo tii mataqaanaa lixdan iyo iyo sagaalkii iyo lixdan iyo afartii iyo doorashooyinkii sibilka ahay ayaa dad ku dhima jiray caadifada qabiil dartood iyadoo xaaladan lagu jiro amniga ee security-gu aad uu muhiim u yahay sidaas daraaddeed realitiga iyo waaqica waxaa ka muhiimsan siday dadku u dareemaan waa in la helaa security loo arko inay dadka ay u dhexayso markii la sameynayay election security task force ama ama ama yani guddigaas muxuu ahay ka shaqaynaya aaday u sahlaneed haddii niyad wanaag lagu daro booliiska puntland iyo ka galmudug iyo ka hirshabeelle iyo ka koonfur galbeed ka jubbaland iyo ka banaadir iyo taliyaha muxuu ahay booliiska intii loo dhiibo oo tababar gaaro la siiyo oo seminaariya loo furo ayaa seejooyinka loo kala diri lahaa laakiin niyaday u baahan tahay harab cadaa yimid duufaanaa timid cirkaa yimid dhulkaa yimid ma jiro dareen ah in securitiga meesha jooga inay dadku wada leeyihiin ayaa meesha ka maqan intaanan soo gebagabayn waraysiga oon xalka ku weydiin waxaan rabaa wax yar dib in aan laabto wadahadaladii dhuusamareeb ee aad ka qayb gashay bal waxaad sawir ka siisaa dhagaystayaasha wadaxaajood in lala galo madaxweynaha iyo maxaan ku idhahdaa marka talooyin lasoo jeediyo qodobo la ysku qabto bal xirfadiisa waanwaanta iyo xalinta khilaafaadka wax yar sawir ka bixi
runtii runtii brocesskaas maray meel fiican gaareen waana markii heshiiska toddoba iyo tobanka la gaari rabay aniga markaas waxaan u haystay in wixii mugdi mugdigahoo jira iyo ay dadka niyaddooda ka baxeen waana runtii saldhigu waa kalsooni darrada gadaal haddaan hadda u fiiriyo oo weliba aan ku daro wixii dhacdooyinkii dhacay sebtembar kadib waxaa ii muuqata soomaalidu waxay ku mahmaadeen geeljuruhu meeshuu ushiisa ka goosan lahaa isagoo og ayuu dadka yidhahdaa war xageen ka gooya xageen ka gooya xageen ka gooya xageen ka gooya waxaa ii muuqata dawladdu meeshii ay ay ay ay ka goosan lahayd inay u inay u muuqatay runtii doorashadu soomaalida muxuu ahay way taqaanaa waxay cayaaraan bahashaan la yidhaha shaxda shaxda waxaa loo cayaaraa markaad adigu god degto anna godaan degaa si aan kaadii aan iskaga iskaga difaaco laakiin haddaad adigu wada degto ood shaxda wada degto godadkaygii keliya aad ii banayso tira adigu marka deg dadkiina aad tiraa war muslinow ninkaanu inuu jaftii cayaaro waad waad diidan yahay bal ila arka haddii jarad adigu godadkaadii oo dhan wada degata anig ina inaan inaanan ku guulaysanin waaba ii muuqataa marka horta gadaal markii loo fiiriyo shakigaas weyn oo mucaaradku ay aamineen una eg inay dawladdu waxeeda ay u naqshadaysan yihiin wixii arrimahaas wax ka bedeli lahaana in lagala hadla aynas diyaaru ahayn ayaa horta kale irdhowga meeshaad aragti gaaray keenay waa garta laakiin madaxweynaha marka lala xaajoonayo nin fikradda qofka ka soo horjeeda dhagaysta ama fahmi kara ama qodob haddii laysku qabto xal keena bal wax yar ka hadal arrintaas xirfadiisa oo xalinta khilaafaadka markay noqoto
niyow madaxweynaha ma rabo inaan shaksiyadiisa inaan aad inaan talax tago ma rabo waa madaxweynihii waddanka annagaa haddii ee badankeeda leh soomaaliya oo dhan cimaamada saartay asagana weliba weliba in hadda lagu celceliyaan annaga noo dano noogu jirta xogaaga yaro ayna nagala baabeen laakiin asaga hadduu cimaamada iska tuuraa mar walba dhibkeeday leedahay madaxweynuhu hal shay markii gadaal loo fiiriyo sidan kuu sheegay waa cad tahay madaxweynuhu go-aankiisu wuu caddaa sebtembar wuu caddaa ka hor wuu caddaa hadda waa cad yahay berri waa cad yahay madaxweynaha taladiisu meelay u taal oo ah wuu ku qanacsan yahay dadka ku wareegsanona waa kula qanacsan yihiin cidda kaloo ama run ha ahaato ama been ha ahaato ku taageeraysaahuna waa kula qanacsan tahay madaxweynuhu flexibility oo mataqaanaa go-aankiisa wax looga bedeli karo anigu ma qabo inay jirto sideedaba ma qabo marka waxaad leedahay mar walba way u caddayd isagu muddo kororsi inuu rabay aniga saasaan aaminsanayaa qaladka ugu weynay sameeyeen maamul goboleedyada sida aadkaa fikradda isugu diidanaayeen madaxweynaha maxay yihiin haddiiba uu jiro qaladkaasi waa puntland iyo jubbaland ama fursad ay seegeen anigoonan hadda puntland iyo jubbaland aanan gooni aanan uga hadlayn maamul goboleedyada sidoodaba markaan gooninahay laba laba doodaana dhex diilay doodu waxay leedahay war muxuu ahay soomaali waa naqaanaa nimay mar doorteen dooran maayaan ilaahay baa qofka raba kursiga siiya doorashada aan aadno teendhadaasaa lagu kala baxaa dooduna waxay leedahay muxuu ahay maya dowladda xildhibaanadeediyaa u qoran shaxdii way wada degeen aniga mar dadka aada dhexdhexaadka xoogaa u aan ahay waxaa layleeyahay hadda hirshabeelle baarlamaankiisa bal hadda ka waran sida hadda ku yaallo bal hadda ma kula tahay baarlamaankaasu wax dowladdu aysan raalli ka ahayn inuu samaynaayo ma kula tahay marka horta labadaas doodood ayaa meesha tiilay waana laba doodood oo dhinac kasta dhinac walba haddii laga fiiriyo u baahan in layska qanciyo yacni adaa qaldan iyo adaa qaldan maaha valid argument qof walba qabaa muhiimaddu waa in inta layska qanciyo labadaas doodood dhexda lagu dhufto go-aan laysla qaato su-aasha ugu dambaysa aan u gudbayaa marka hadda xalku muxuu yahay hadda xalku wuxuu yahay oo keliya yani albaabo fara badan maray noo furnaayeen waa jiraa maalin walba jidkii waa naga soo yaraaday waa naga soo yaraaday waa naga soo yaraaday waa naga soo yaraaday hadda shisakeedii iyo inuu soomaali kala dhex galo ayaa haddii sida la sheegaa ay run tahay joogtaa haddaan doonno haddaan isindhabuuxo weyne iyada nafteeda aan ambareel ahaan u isticmaalno ilaa wejigabax xoogaa xoogaa wejigabax in lakala wejiyada lakala dadbadaa la rabaa laakiin ugu dambeyn go-aanka annagaa iskale soomaali inay isku soo noqoto aniga hadda ka horna horaan u sheegay war soomaaliya haddaan tasho weyno waa naloo talinaa hadda waxay joogtaa waa tasho weynay auda iyo shisakeediyay joogtaa soo maaha haddaanba kuu sheegaya shisakeedii muxuu ahaay soomaaliya nin yaqaan maaha backgroundkeedana ma yaqaan dadka mataqaa stakeholderskeedana ma yaqaan wax badanna ma ka keenayo haddaanan anagu asaga intaan bareelaha auda intaan isticmaalin go-aanku annaga naga imaan marka si kastaba ha aato meel kasta hala geeyo united nationka hala geeyo haddii la rabo soomaaliya haddaanan tashan intii annaga dhan layska keen dhaafo yaa naloo dhigteed garaynaa adduunyaduna xaqay u leedahay dadaa waxaa waxaa waxay waxay iska dhaadhiceen amay ka dhaadhiciyaan sovereignaan nahay waddan xor ahaan nahay nalama waa nala faragelina waa nala faragelina ma waa nala jajuuba waa nalaga tashana annagoo taagana nala ka dhaqaaqa korkeenna naqshad lagu samayna soomaaliya indhaha fura hadday nala sinan tahay aan isdaba qabanno